بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا سوردان waxaa la yidhaahdaa suurat lfatxi magaceedana waxaa laga qaatay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina waa suura madaniya ah oo qur-aankii madiine ku soo degay ayay ka mid tahay weliba waxay soo degtay baa la yidhaahdaa bishii dilqacda bisha dilqacdo la yidhaahdo sanadkii lixaad oo hijrada nebiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo noqday meesha xudaybiya la yidhaahdo markii ay mushrikiintu u diideen inuu baytullaahi alxaraam ou cumraysto ay u diideen marka kabacdina sulxiga ay galeen marka ay jidka ku sii jireen oo madiine ay u laabteen ayay suuraddani soo degtay maxaa yeele qur-aanka sidaan ognahay wixii qabla alhijra intaan nebiga uusan hijroonin soo degay walow makabayaynan ku soo degine makii baa loo yaqaanaa markuu nebiga hijrooday ka bacdina qur-aankii soo degay meeshay doonaan ha ku soo degaan madani baa la yidhaahdaa marka suuraddu waa suura madaniya ah oo qur-aankaas madiina ku soo degay ayay ka mid tahay marka inta aanan suuradda akhrinin oo aanan macnaheeda gelin waxaa habboon inaan ka hadalno suuradda waxa ay ka hadlaysa mowduuceeda mowduucaas oo ah mushrikiintii inay sulxi la galeen oo la heshiiyeen nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam sababta marka sulxigaas iyo maraaxiisha uu soo maray inaan wax ka tilmaamno aayadaha xataa munaasabaadka meelaha qaarkood ay la leeyihiin si ay noogu caddaato waxa weeye inaan marka sulxigaas waxun ka ishaarna biidn illaahi tacaala kutubta siyarka ah oo siirada nebiga ka sheekayso ba aad looga hadlaa laakiin inta uun munaasabada laleh suuradda ayaan annagu ka soo qaadanaynaa biidn illaahi tacaala sababta sulxiga horta keentay waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa ru'ya wuxuu ku arkay oo ku riyooday isagoo hurdayo isaga iyo asxaabtiisii muslimiintii oo maka tegay baytullaahi alxaraam dawaafay oo cumraystay qaarkood madaxa ay xiirteen qaarna ay gaagaabsadeen ru'yadii ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa u sheegay ayagoo madiine joogo marka way bishaaraysteen saxaabada ridwaanullaahi calayhim aad bayna ugu farxeen arrinkaas waxaana jirto markii nebigu uu soo hijrooday ee saxaabada ay maka ka soo tageen ay ka hijroodeen mushrikiinta wixii ka dambeeyey inay u diideen qof muslimiinta ka midihi inuu maka dib ugu soo noqdo oy ku hor istaageen iyada oo yacni la og yahay mushrikiinta wakhtigii jaahiliga inay qadarin jireen ayagoo shirkigooda ku jiro yacni baytullaahi alxaraam qof cumro ugu socdo ama xaj ugu socdaahi inaysan ka hor istaagi jirin weliba fi lashhur alxurum bilaha xurmada leh sida maalan yacni dilqicda iyo dilxija iyo muxaram iyo rajab afartaa bilood way ixtiraami jireen way qiimayn jireen sidaa darteed waxa weeye bilahaas xataa dagaal ma aynan ogolaan jirin oo hubka way iska dhigi jireen ayagoo mushrikiina bishaasay qiimayn jireen waxay diidi jireen in baytullaahi alxaraam qof doonaya laga hor istaago way diidi jireen xataa waxay ahaayeen qofka haddii uu kii aabbihii dilay ama walaalkii dilay ou maka ku arko kula kulmo baytullaahi alxaraam inuusan yani maaragtay shayna ku fiiqi jirin laa sayf walaa waran walaa gacan inuusan midna la aadi jirin inta uu xarabkaasi joogo xushmad ay xushmaynayaan baytullaahi alxaraam wamaca daalika rasuulka ilaahay iyo saxaabadii muslimiinta ahaa ee mu'miniinta ahaa ilaa sanadkii lixaad laga soo gaaro hijrada ah lixdaa sano way u diideen inay baytullaahi alxaraam yimaadaan ilaa ilaahay subxaana wa tacaala ru'yadaas nebiyulaahi moxamed ou tuso markuu nebigu ku riyooday inuu maaragtay isagii asxaabtiisu ay cumraysanayaan oo baytullaahi alxaraam ay tegayaan saxaabada way ku farxeenoo aad baynu u bishaaraysteen arrintaasi weeyaan muddo yar buu nebigu marka madiine joogay ru'yadii kadib oo wuxuu joogay bishii ramadaan iyo bishii shawaal ayuu joogay waana markii ay ka soo noqdeen ghaswatu baniilmustaliq markay nebigii asxaabtiisu ka soo noqdeen oo xadiiul ifkigii wakhtigiis warkiisi uu dhammaaday dabadeed ayuu nebiga bishii dilqicda wuxuu goostay inuu ru'yadii fuliyo oo markaa ay cumraystaanoo baytullaahi alxaraam ay aadaan asagii iyo asxaabtiisii wuxuu baxay bishaa dilqicda ayuu baxay markuu nebigu tegayey calayhi salaatu wasalaam iskama uunan tegine wuxuu soo kaxaystay saxaabadiisii alansaaru waalmuhaajiruun ma aynan ka harin waxaa soo raacay acraabtii dadkii reebaadiyaha ahaa ee madiine gaariyaalkeeda degganaayoo idilna wuu amray inay raacaan nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele wuxuu ka baqayey lix sano baydkii loo diidanaa haddii maanta ou tago quraysh inay dagaal kala hor imaan doonto oy la diriri doonaan sidaa darteed ayuu marka dadka u soo kaxaystay dadkii acraabta ahaa ee reebaadiyaha ahaa ee madiine gaaririyaalkeedii joogay in badan oo ka midihi ma aynan raacin rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ka hareen ayagoo baqayo ama munaafiqnimo darteed ayay la baaqdeen laakiin nebiga waxaa raacay muhaajiriintii ansaartii iyo wixii raaci karay ayaa nebiga raacay salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebiga si uu u tuso quraysh iyo carabta kale ay u ogaadaan inuusan dagaal u soconin laakiin inuu u socdo cumra iyo ziyaara ilaa baytullaahi alxaraam inuu soo siyaarto uu doonayo ayuu wuxuu kaxaystay hadyigii xoolihii hadyiga ahaa ayuu kaxaystay cumrana wuu xarmaday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waa cumraystay si dadku ammaan u helaan dadkuna u ogaadaan inuusan dagaal u soconine beydka ilaahay inuu maaragtay soo cumraysto u weyneeyo inuu u socdo ayuu nebigu sidaas u cumraystay weeyaan cumro uu xarmaday hadyigana u kaxeeyey jaabir bni cabdillaahi radi allaahu canhumaa wuxuu leeyahay waxaanu ahayn maalintii xudaybiya dadkii nebiga raacay saxaabadiisii oo alansaar waalmuhaajiruun iyo wixii soo raacay oo dadkii caraabta ahaa ee muslimiinta ah oo nin baan ahayn buu yidhi oo nin ayay ahaayeen marka nebigu uu soo baxay meel siduu jidka ugu soo jiray meel la yidhaahdo cusfaan oo maka u dhow markuu maray baa nin maka ka yimid oo qurayshoo maqashay nebiga soo bixintiisii haddana isdiyaarisay oo dagaal isku diyaarisay soo arkay ayaa nebiga kula kulmay makaankaasi weeyaan markii uu la kulmay ayuu nebigu u sheegay ninkaa waxaa la yidhaahdaa bishir bni sufyaan alkacbi baa la yidhaahdaa wuxuu la kulmay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah haadihi qurayshun qad samicat bimasiirig fakharajuu macahum alcuudu lmataafiin qad labisuu juluuda annumuur wqad nazluu bidi tuwa yucaahiduuna allaha laa tadkhuluha calayhim abada wuxuu leeyahay waxaan soo arkay buu yidhi quraysh oo maqashay inaad kacbada u soo socoto waxay soo wateen way soo baxeen dhammaantood alcuudulmataafiil waxaa la yidhaahdaa haweenka tii mid wax dhashay midaan wax dhalinba way soo kixiyeen ciday ka soo tageen lama arko dadkoodii dhammaad bay soo wada wateen weyan dumarkii mid wax dhashay iyo midaan wax dhalinba way soo kaxeeyeen shabeelka maqaarkiisana way labisteenoo inay dhintaanay ku talagaleen waxayna soo degeen meesha la yidhaahdo diituwa makaankaasay deggan yihiin waxayna ku dhaarteen inaadan marna soo gelin maka inaadan marna soo gelin sidoo kale wuxuu u sheegay khaalid ibnulwaliid laftiisa inuu ka soo horreeyo oo fardihii quraysh ay lahayd oo hogaaminayo marka meel cusfaan oo nabiga meeshay degan yihiin cusfaan oo nabiga meeshay degan yihiin siddeed mayl u jirto inuu fardihii la joogo ayuu u sheegay nabiga arrintaas aad uga xumaaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu ku yidhi yaa wayxa qurayshin qad akalathum alxarbu maada calayhim low khalluu baynii wa bayna saa'iri alcarab فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة يعني وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام قريش هلاقيدي هوقيدي ودد دقال عني أيها دنبا دقال بالتقي بولي aniga iyo carabta kale hadday isku kaayadaayaan naga dhexbaxaan waa wanaagsanaan lahayd wey markaasuu nebigu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye ka zuuli maayo inaan ku jihaadayo diinkii ilaahay subxaanau watacaala uu ila soo diray ilaa ilaahay uu ka muujiyo subxaanau watacaala diinkaas uu ka daahiriyo ama aniga luqunta laiga gooyo oo tanfarida haadihi saalifa luqunta laiga jaro aan dhinta buu u jeedaa markuu sidaa yidhi ayuu wuxuu rabaa inuusan dagaal u socon inuu muujiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man rajulin yakhruju bina calaa ariiqin hayra ariiqihim alladii hum biha saxaabadiisuu la hadloo yidhi yaana tuso waddadan ila ayagii baan hor fadhiye wadda aan ahayn oo maaragtay aan maka u marno toodii aan ahayn yaana tusaya buu yidhi markaasaa nin yani maaragtay bani aslam ka mid ah ayaa yidhi rasuulka ilaahay oo anaa wadda ku tusayo oo tooda aan ahayn markaasuu yani wuxuu mariyey nebigii asxaabtiisii waddo kale oo aanan waddadii ayaga maaragtay ku aadaneed aanan ahayn oo aad u dhib badan oo yacni dhagxaan badan oo aan wax geeda lahayn oo saxaabadii ay ku rafaadeen ayay waddadaasay mareen muxuu nebigu waddadaa u maraya calayhi salaatu wasalaam waa muctamir wey cumruu soo xarmaday dagaalna inuusan rabin inuu muujiyo darteed buu maaragtay sidaa u maray markii uu yacni dhulkii dhagaxa ahaa markay ka baxeen oo arda sahla ay tageen dhulaan dhagxaan lahayn markay tageen ayuu nebiga saxaabadiisii la hadloo yidhi quuluu nastakfir allaha wanatuubu ilayh waxaad tidhaahdaan dembidhaaf ilaahay weydiista iyo tooba inuu ilaah idin siiyo nastakfir allaha wanatuubu ilayhi dhaha saxaabadii way yidhaahdeen amarkii way qaateen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi hadalkaas aan idin yidhi iraahda wallaahi inaha lalxita allatii curidat calaa banii israa'iila falam yaquuluuha waa kelimadii reer bani israa'iil waquuluu xitatun ilaahay uu yidhi dhaha kelimadda iraahda oo ay diideen inay dhahaan ayaa idinkuna tidhaahdeen markaa maka u socoteen weeyaan marka way yidhaahdeen nastakfirullaaha wanatuubu ilayhi waxaa yidhi ilaahu dunuubteenna hoobi wey oo naga tirtir baa loo jeeda xitada weeyaan muxamed ibnu shihaab azuhri raximahu llah wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dhulkii aan dhagxaanta lahayn ay tageenoo kelimadaasna uu amray inay yidhaahdeen inay yidhaahdaan saxaabada uu amray ayuu wuxuu yidhi islukuu daat alyamiin dhanka midigtaa qabsada buu yidhi marka ilaa xudaybiya meesha la yidhaahda ay ka tagaan ayay socdeen markii xudaybiye ay tageen waa meel maka kas u dhow agteeda laakiin ka soo sokayso ayay tageen quraysh marka fardahoodii oo meeshii jidkii laga soo leexanayay joogay oo khaalid oo watay markii ay soo socdeen oo arkeen jeeshkii nabiga iyo boorkoodii meesha uu maray inay waddadii ka leexdeen ayay khaalid iyo fardihiisii waxay ku noqdeen jeeshkii quraysh ayay u tageen ay u sheegeen inuu nebigu waddadii ka leexday arrintii bay gaarsiiyeen marka yacni arrintaas markay halkaa marayaan ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hashiisii fadhiisatay yacni hashi geela ahayd buu uu saarnaa nebiga baa fadhiisatay markaasaa dadkii waxay yidhaahdeen khala'at innaaqa yacni hashii waxaa weye way socon weyday way daashay gadaal bay u laabatay yacni saasoo kale khala'at saasaa loo jeedaa wey nebiga markaasuu hashiisa difaacayoo yidhi maa khala'at wma huwa laha bikhuluqin walaakin xabasahaa xaabisu lfiili can makka yacni ma aynan nooginoo mid daashay oo socon weyday ma aha habsowday ma aha dabeecadna uma leh hashani laakiin waxaa xabisay allihii maka markii abrahat alashram maroodiyaasha uu ku soo weeraray oo maroodigii inuu maka dudumiyo uu doonayay ka xabisay maroodiyaashaasi ayaa halkan ku xabisay buu yidhi yacni meeshaan ma dhaafays waa la xabisay buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu hadal nabigu yidhi oo yidhi laa tadcuunii qurayshun alyawma ilaa khutatin tas'aluunii fiiha silata araximi ilaa actaytuhum iyaaha maanta quraysh arrin aan silaturaxim aan ku xidhiiriyo qaraabanimadooda ima weyddiistaan ilaa hadday i weyddiistaan waan u yeeli lahaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam riwaayada imaamu lbukhaari fii saxiixii ku sugan waxa weeye dhaar buu nebigu ku daroo yidhi wاladii nafsii biyadihi laa yas'aluunii khuطaةan yucadimuuna fiiha xurumaati اllahi tacaala ilaa acطaytuhum إiyaaha marka yacni ilaahaygii naftayda ay gacantiisa ku sugnayd baan ku dhaartaye ima weyddiisato quraysh arrin oo xurumaadka ilaahay lagu weynaynayo diinkiisii iyo amaakintii khayrka iyo lagu weynaynayo ima weyddiisato ilaa hadday i weyddiisato waan siin lahaa waan ka yeeli lahaa buu leeyahy markaasuu nebigu wuxuu u amray dadkii inay meesha xudaybiye la yidhaahda degaan dega buu yidhi halla dega buu yidhi markaasaa meesha meel biyala ma ahayn saxaabadii markaas waxay ku yidhaahdeen rasuulkii allow meeshani meel biyolahoo la dega ma ahan bay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bahalkan qaansooyinka ay ku jiraanoo qunuxa la yidhaahdo ayuu wuxuu ka soo saaray fallaartiisa fallaar ka mida fallaarihiisa mid ka mida buu ka soo siibay markaasuu saxaabada nin ka mida u dhiibay oo yidhi ceelashaa yararka meelaha maarata qodan qaliibyada godadka mid ka mida kumud buu yidhi markaasuu ku muday ninkii saxaabiga ahaa ilaahayna biyo uga soo saaray subxaana watacaala waa waran yacni maarata gamuun dhulka lagu muday keliya mucjizaadka nabiga ilaahay uu ku xoojiyey ayay ka mid tahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markaasay saxaabadii meeshaa biyo ka heleen meeshii bay marka iska degeen markay meeshoodii ku xasileen ayaa waxaa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam nin la yidhaahda budayl ibnu warqaa oo qabiilada la yidhaahdo qabiilatu khusaaca ka mid ah oo carabta ka mida oo rag badanoo bani khusaaca wato ayaa nebiga u yimid oo xagga maka ka yimid markaasuu wuxuu weydiiyey sababta uu nebi maxamed u yimid buu weydiiyey maxaa soo doontay buu yidhi markaasuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam innahu lam ya'ti yuriidu xarba wa inamaa jaa'a zaa'iran lilbeyti wa mucadiman lixurmatihi inuusan dagaal u soconin laakiin uu u yimid baydka ilaahay inuu soo siyaarto oo xurmadiisii oo weyneeyo sidaasuu u yimid yacni hadalkii uu ku yidhi bishir ibnu sufyaan oo u sheegay ayuu maaragtay yacni budayl ibnu warqaana nebigu u sheegay budayl ibnu warqaa wuu laabtay oo quraysh buu u noqday markii uu tegey buu wuxuu ku yidhi ayagoo dagaal u kulul ayuu yidhi innakum tacjaluuna calaa muxammadin waa degdegaysaan buu yidhi muxamed waad ku degdegaysaan buu yidhi inna muxammadan lam ya'ti liqitaalin wa innamaa jaa'a zaa'iran lihada albeyti muxamed dagaal uma imaanine wuxuu u yimid beydka inuu siyaarto marka waa degdegaysaane ka jooga buu ku yidhi markaasay yacni inta tuhmeen ay weliba hadal aan munaasab ahaynoo nacayo aan fiicnayn hadaluu yacni karaahsanayo ayay ku yidhaahdeen markaas waxay yiraahdeen hadaladoodu waxa kamid ah markay radiyeen ka bacdi in jaa wala yuriidu qitaala wallahi lan yadkhulaha alayna amwatan abada wala wala tatahaddath bidhalika an al-arab wuxuu leeyahay waxay yiraahdeen quraysh xataa haduusan hadduu u yimid isagoo aanan dagaal doonaynin ilaahay baan ku dhaaranay inuusan soo galaynin uusan maaragtay xoogna uusan ku imaanaynin carabna aysan ku sheekaysanaynin maxamedoo intaasoo sano ka maqnaaba xoog ku soo galay inaysan carab ku sheekaysanaynin bayda marna uma ogolaanaynin qabiiladaa marka uu budayl ibnu warqaa ka tirsan yahay qabiilatu khusaaca muslimkooda iyo kaafirkoodaba nabilaahi maxamed iyo asxaabtiisa bay yani la jiraan warka kama qariyaan wixii maka ka dhacoo dhan way u sheegaan nabigu way soo gaarsiiyaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh quraysh mar labaad markii budayl warkiisii ay maqli waayeen bay soo direen nin la yidhaahdo mikras ibnu xabsin ayay soo direen ninkaas oy leeyihiin bal maxamed wuxuu rabo soo ogow wuxuu u yimid warka laga sheegaya soo ogow markii uu nabigu arkay dadka waa lisyaqaanaa dadka wa isgaranayeen markii uu nabiga arkay ninkaa laydhaha mikrasoo soo socda markuu arkay ayuu yidhi haada rajulun qaadir waa nin ballanfuryo badan buu yidhi ninkan wuu yaqaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu u yimid oo arintii uu kala hadlay uu u yimid oo weydiiyey nebigana sidii labadii nin oo hore budayl ibnu warqaa iyo asxaabtiisii iyo bishir ibnu sufyaan wixii uu sheegay oo u sheegay inuusan dagaal u soconin ninkii waa laabto quraysha ku noqday arrintiibuu u sheegay oo nebigu uu kala soo kulmay calayhi salaatu wasalaam warkiisii xataa kuma aynan qancin maraba mar saddexaad bay waxay soo direen haddana nin la yidhaahdo xulays ibn alcalqama xulays ibn calqama ayay soo direen oo qolo axaabiish la yidhaahdo oo meel maaragtay ismu beled waa yani makaan baadiyaha ka tirsanay degaan oo yani axaabiish la yidhahdo jamcu xubshin baa la yidhaahdaa madax u ahaa ayay soo direen xulays ibn calqama wuxuu ahaa sayid laxaabiish dadka meeshaas deganree baadiyaha buu ka mid ahaa bay soo direen markii uu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuu yaqaanaa xulays ibnu calqama dadka axaabiishtana waa dad cibaadaysto jaahiliyadooda xataa cibaadaysto weeyaan markaasuu markuu arkay nebiga ayuu yidhi inna haada min qowmin yata'allahuun waa dad cibaadaysto oo xagga diinta iyo diin ah dhankeeda u janjeero wey laakiin maaha muslimiin ma aha jaahiligooday cibaadaystaan markaasuu wuxuu yidhi si uu u ogaado maadaama nin cibaadada iyo maaragtay dad cibaadaysta ay yihiin fabcatu lhadya fii wajhihi xataa yaraahu inaanan annagu dagaal u soconin si uu u ogaado hadyigaan aan wadanno xoolahaan hadyiga oho meesha in lagu gowraco la rabo mina lagu gowraco la doonayo waxaad yeeshaan u bixiyo tusa ha arka hadyigaas inaanan dagaal u soconin sidii bay saxaabadii yeeleen hadyigii baa la tusay markii uu hadyigii arkay xoolihii oo yacni maaragtay qalaa'idkii wixii lagu soo xirxiri jiray inay hadyi yihiin calaamaadkii tusinayay lagu soo xirxiray aanan daaqsanayninoo xataa dhogortiisii cunay baahi darteed iyo xabsigii dheeraa u xabisnaa ninkii markuu arkayba nebiga ma soo gaarinba arrintaasaa qancisay markiibu waa meeshiisu ka laabtay markaasuu quraysh u laabtay wuxuu ku yidhi hadal yacni maaragtay aad u qiimo badan u sheegoo yidhi maxamed oo ku degdegaysaane dagaal uma socdabee jooga buu ku yidhi hadalkii dadkii hore ku yidhaahdeen oo kale ayuu asagana ku yidhi inuu cibaado u socdo ayuu u sheegay weyaan markaasay hadal xun ku yidhaahdeen yidhaahdeen ijlis fa inamaa anta acraabiyun laa cilma laka bay dhaheen naga fariisay dheen reebaadiyata wax cilmi aad leedaha lama arkay hadal aan fiicnaynay ku yidhaahdeen markaasuu aad uga carooday markuu xanaaqib wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi yaa macshara qurayshin wallaahi maa calaa haada xaalafnaakum walaa calaa haada caqadnaakum qurayshey wallaahi baanan arrintan xaliif idinkula noqonin oonan idinkula heshiinin ballanna eednan idinkula gelin ayusaddu can bayt illaahi man jaaa mucadiman lahu ma baydka ilaahay baa loo diidaya qof inuu weyneeyo doonayo baa laga hor istaagi miya wallaahi inaanan idinkula heshiinin buu yidhi walladii nafsu xulaysin biyadihi لتخلون بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن, أو لأنفرن بأحابيش نفرة رجل واحد والله وحير إله بان كل أرتين محمد وحو أيمد مقصد كيسي حرمك أيمد محمد يوحي أو أيمد بان اسكاك دحب حيسان oo waad u ogolaanaysan beedka ilaahay soo u umraysto hadeedna sida yeelin axaabiishtan dadka aan madaxda u ahay sidii hal nin oo kale baan hal mar idinka wada sidii nin oo kale kaliya baan idinkaga wadanaya kulli amarkayga qaadanayaan waan idinkala noqonayaa buu ku yidhi hadalkaa markay yidhaahdeen oo hadalka uu ku yidhi ayay xoogaa u dabceen oo yidhaahdeen niyahow mahbay dheh kufa canna كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى naga joog bay yiraahdeen yahow ila waxa anaga aan raali ka nahay nafteena aan u qaadano nadaan yahow ay aan noo kaadibay yiraahdeen hadalka markii intaas uu ka aamusay marka ayay hadana mar kale bay waxay soo direen nin la yiraahdo Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi ay soo direen oo reefqif kamid ah bay u soo direen yiraahdo bal soo arag Muhammad intaas ayaga wax diray nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa qofna ma ayna soo dirin kuwa un baa wax soo diray quraysha soo dirsanayso Urwa ibn Mas'ud markii uu yimid yaani ee wuxuu u yimid urwat ibn mas'ud markii ay quraysh soo dirtay yaani oo liirino u tag ayuu hal hadal hadal buu sheegay laana wuxuu wuxuu arkay dadkii ay direen dhaqankay kula dhaqmayeen buu arkay markuu warka keeno inaan warkiisa la qaadanin oo la tuurayo bal aflagaada loo geysanayo ayuu arkay markaas wuxuu ku yiri yaa macshar quraysh intuu san tagin buu la hadlay inni qad ra'aytu ma yalqa minkum man tab'athuna ila muhammadin idha ja'akum min at-ta'nif wa su'il lafzi waxaan arkaa buu yiri dadka aad maaragtay dirtaan oo muhammad u dirtaan waxa ay idin kala yaan xaqiina kala kulmaan oo ah ad adeeg iyo hadal aan fiicnayn oo xun inaad kula hadlaysaan markaasuu uu waqad araftum annakum walidun wa anni waladun idinkana waad ogtihiin inaad waalid ii tihiin anna aan walad ahay laana hooyadiis ayaa waxa la yiraahdaa waxay kamid ahayd bani abdishams oo qurayshta lafaheeda kamid ah ayaa hooyadii kamid ahayd marka waalid baa ii tihiin anna walad baan ahay buu yiri waqad sami'tu billadhi nabakum waxa idin ku dhacayna waxa idin haleelay oo idin gaarayna waan u jeedaa waan maqlay buu yiri sidaas darteed baan fahamaltu man ata'ani min qawmi thumma ji'tukum hatta asaytukum min nafsi markaan arkay in ciidan idin dul saaran yahay baan anigana ciidankaygii halkaas raafiqiif baan soo waday si aan idinkugu kaalmeeyo aniga qoomkaygii aan idinku kaalmeeno yacni wuxuu ka cudur daaranayaa markuu meesha tago warka uu la soo noqdo in warkiisa la fulin waayo buu diidan yahay markaasay yidhahdeen run baa sheegtay bay yidhahdeen maa anta cindanaa bimuttahamin qof la tuhma ma tihid bay yidhaahdeen adiga tuhmo kaama qabna orodoo tag bay yidhaahdeen sidiiba marka yani curwat ibn mascuud athaqafi oo ku soo baxay ilaa nebiga uu u yimaado calayhi salaatu wasalaam markuu nebiga u yimid buu rasuulka la fariistay markuu fariistay buu tahdiid ku bilaabay nabiga kaleey salaatu wasalaam yaani waxa hadidayo urwa nabiga tahdiidina hadal adagu ku leeyay ya muhammad buu yiri ajama'ta aw basha an-nasi ila baydatika litafaddaha bihim ma waxaad soo kulmisay buu yiri dad aad soo urursatay aw baashta waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa waa al-jam'u al-kathiru min qaba'il shatta qaba'il farabadan ba dad badan ka soo urursatay ma waxa dadka u soo urursatay buu yiri ahalkaagi iyo dadkaadi aqribadaadi ina ku jijibiso ku burburiso ba u soo wadatay miyaa buu yiri hadalkaas hadal adag uu ku yiri maarka markaasuu tahdiidka u raaciyo yiri innaha quraysh wallahi meesha dadkan ka imid waa quraysh qad kharajat ma'aha al'ud al-matafil waxay la soo baxeen wax alla waxay haysteen oo cid ay ka soo tageen lama arko haweenka tii dhalaysay midaan dhalinba mid ilma ilmina ilma lahaynba waa soo kaxayeen qad labisu juluud an-numur waxayna labisteen yaani shabeelka bahalka la yiraahdo ama haram cadka la yiraahdo maqaarkiisa bay soo xirteen yu'ahiduna allaha la tadkhulaha alayhim amwatan abada allahna ay ugu dhaaramayaan inaadan xoog ku galaynin weliga waaymullaahi buu yidhi weli hadalkii tahdiidkaabuu wataa ilaahay baan ku dhaartay lakaannii bihaaulaa'i qad inkashafuu canka hadan markii adig iyo qoraysh aad madax isdartaan oo dirirtaan ilaahay baan ku dhaartay kuwaan awbaasha naaska aad soo wadatay waad ayagoo cararaan arki doonaa buu yidhi kaa baxsada kulligood kaa cararaan oo meel cidla kaaga tago hadalkaa markuu yidhi nebigana uma jawaabin ba abubakr sidiiq u jawaaboo yidhi anaxnu nankashifu canhu ma annagaa nebiga ka cararayno idiin bannaynayna buu yidhi yacni bannayn mayno kamana cararayn rasuulku u jeeda abubakr sidiiq markaasuu weydiiyey oo yidhi man haada maxamedow kan ila hadlaya waa kee markaasuu nebigu u sheego yidhi waa ibna abi quxaafa abubakar yani maarata kunyadiisaa la yidhaahdaa aabbihi kunyadiisa ibna abi quxaafa weeyaan markaasuu wuxuu yidhi wallaahi wuxuu yidhi amaa wallaahi lowlaa yadun kaanat laka cindii lam ujzika biha la ajabtuka buu yidhi yacni abubakar waa nin ixsaan badan buu ahaa xataa wakhtigii jaahiliga haddaysan jiri lahayn wanaag aad horay iigu gashay oonan kaa abaalmarinin oonan kuu gudin waa kuu jawaabi lahaa buu yidhi abubakarow hadalka ay leedahay waa kaaga jawaabi lahaa curwat bnu mascuud baa hadalka ku odhanaya hadalkiisu iska sii watay marka inuu nebiga la hadla calayhi salaatu wasalaam mar kasta uu nebiga la hadlayana garka nebigu qabsanaya nebigu garkiisa ku dhegaya nebigana dushiisa waxaa taagan muqiirat bnu shucba yacni baa dushiisa taagan oo asaga ay qaraabo yihiin markaasuu markuu gacanta la soo aada garka nebigaba muqiira baa wuxuu ku dhuftaa wixii ou watay ushii ou watay buu gacanta uga dhuftaa oo gadaal u celi buu leeyahay yacni gacantaada dib u celi buu yidhi ukfuf yadaka can wajhi rasuuli illahi sal alla alay wasalam qabla an tasila ilayka wejiga nebiga gacantaada ka celi buu yidhi niyow ilaa iyada oo maaragtay haddii inta la gooyay aysan ku soo gaarin bimacnaa seefan kaaga jarrayaa wey haddii kale ka celi markaasuu weydiiyo yidhi war kan keebuu ahaa buu yidhi man haada kan gacantayda ku dhufanayaahi waa kuma buu yidhi markaasuu yidhi ibnu akhiika muqiirata bnu shucba waa in adeerka muqiira weeye ninka hadalkaa ku odhanaya buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu curwo wuxuu ku jeestay muqiirat bnu shucba inuu wax ka sheegoo yidhaahdo ee udar buu yidhi ee udar yani yaa khaadir oo kale waay kii ballanfuryada badnaayo sooma tihid buu yidhi kii ballanka ka baxay sooma tihid wahal qasaltu saw'ataka ila bilams ceebtaada halay soo shalay maahayn waxaan dhaqay buu leeyahay shalay maahayn ceebtaada waxaan dhaqayey sooma midkaa ballanfuryada badanu yacni waxay yidhaahdaan muqiirat bnu shucba intuu jaahiliga ahaa uusan islaamin ayuu dad inta dilay oo xoolana dhacay isagoo aan muslim ahayn waagii dambeu islaamay buu marka nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam marka diyadiisii diyadii dadkii uu dilay ayuu baxshay maadaama uu in adeerkii ahaa marka sidaasuu leeyahay wahal qasaltu saw'ataka ila bilams yacni miyaan dhaqay wasakdaadii iyo xumidii aad geysatay shalay mooye ka hor miyaan dhaqay buu leeyahy mar dhowaanba adiga kaa dhaqa buu leeyahay markaas hadda siday u odhanaysaa buu yidhi calaa kulli xaalin warkiisuu iska watay curwat bnu mascuud marka intii uu la joogay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wax badan curwat ibnu mascuud yaa u muuqday nebiga qiimaha ay saxaabada yacni aftooda uu ka leeyahay ayuu dareemay maxaa yeelay abubakar waa ka ku yidhi ma annagaa nebiga ka cararayno hadalka ku radiye garkii markuu aadanayna adeerkii waa ka gacanta ku dhufanaya u diiday inuu nebiga la aado gacantiisii oo celi leeya gacantaada cesho leeya wuxuu arkay nebiga markuu weysaysto weysadiisii inay saxaabadu barakaysanayaan oo nin walbaba weysadii uu raadsanayo wuxuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam tin hadday ka dhacdo in tintiisaas la qaadanayo oo saxaabada ay qaadanayaan waxyaalo fara badan ayuu maaragtay aw meesha ku arkay weeyaan arrintaasaa marka cajab gelisay curwa wuu noqday markuu warkiisii dhammaystay oo nebiguna u sheegay inuusan dagaal u imaanin oo u caddeeyey ayuu wuxuu u noqday quraysha ku laabtay markaasuu hadal yacni wuxuu ku yidhi yaa macshara qurayshin innii ji'tu kisraa fii mamlakatii wqaysara fii mulkii wاlnajaashiya fii mulkii wainii wallahi maa ra'aytu malikan fii qowmin qatu mila muxamadin fii asxaabihi waqad ra'aytu qowman laa yuslimuunahu lishayin abada firuu ra'yakum buu dhah yacni wuxuu yidhi waxaan tegey buu yidhi qurayshay waxaan yani aada dhulka uu kisra ka taliyo farisiyiinta ay ka taliyaan boqortooyadooda wax badan baan ku soo arkay waxaan tegay qaysar dhulka ruumaanka ayaan tegay boqortooyadoodii waan arkay buu leeyahay sida ay boqorka loo qiimaynaya baan arkay waxaan tegay xabasha oo dhulkii najaashi iyo dhulkaasaan aaday yani waxaan arkay sida ay melikooda ula dhaqmayaan buu yidhi wallaahi baan ilaahay baan ku dhaartay wuxuu yidhi ma aanan arag boqor sida nebi maxamed oo kale ihi asxaabtiisa sida uu ku yahay boqor ay dadkiisa ku yihiin ma aanan arkin buu yidhi say u qiimaynayaan oo agtooda ugu wen yahay ma aanan arag buu leeyahy markaasuu waxaan arkay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi dad aan nebi maxamed marna dhiibaynin oo naftooda ayaga ka hormarinayo naftiisa naftooda kala hormarayo dhimashada ayaga doonaya inay nebiga hortii dhintaan ayaan arkay buu yidhi bal idinka fakara oo dib iskugu noqda waxaad yeeli lahaydeen buu ku yidhi hadalkaas markii uu yidhi intaas markay marayaan oo curwa warkaa uu gaarsiiyey markaa kadib uu nebigu bilaabay inuu wax soo diro marka maadaama quraysh intaasoo qof ay soo dirto ilaa shan qofood ay soo direen oo shantaba nebigu u imaanayay markaa kadib buu nebigu wuxuu diray nin la yidhaahdo khiraash ibnu umayat alkhusaaci oo qabiilatu khusaaca ka mid ah ayuu diray oo maka u tag una sheeg inaanan dagaal u soconin ayuu yidhi rati ou nebigu iska lahaa ayuuna siiyeyoo ratigaas qaado maarata gaadiid ka dhigo sidii buu ku soo baxay quraysh maka markuu yimi durbadiiba intuusan baxataa ru'asadii iyo madaxdii gaarin yaa waxaa la sameeyey ratigii nebigaba way gowraceen intay ka qabsadeen bay boqno gooyeen asagiina inay dilaanay damceen laakiin axaabiishta qoladii ahayd baa ka hor istaagtay oo badbaadisay markaasuu ninkii sidii ku soo noqdooo la soo celiyey isagoon waxba la kulmin ayaa ninkaas saxaabigaa la soo celiyey markaas halkaa markay marayso quraysh dhallinyaradoodii marka waxay rabaan waxay arkeen odayaashii inay heshiis doonayaan quraysh inay heshiis rabaan bay dareensan yihiin dhallinyaraduna dagaalay u xamaasaysan yihiin mushrikiinta ah marka waxay damceen inay marka dagaal kiciyaan si lama filaan inta dagaal u ridaan marka dagaalka uu si fiican u dhaco laana fitanta yani kaasoo kalaa bilaabo fitnada marka ugu horayso kaasoo kale oon maslaxad lahayn ayaa fitanta bilaabo waxay soo direen ilaa adiga ciidan ay kutubta siyarka mar yidhaahdaan waxa weye afartan nin mar ay yidhaahdaan maya waa konton mar waa toddobaatan mar waa siddeetan bay waxba caddaday ku sheegaan ayay soo direen ciidankiibaa si habeennimo ah waxay ka soo degeen jabalka tanciim yani meesha la yidhaahdo ayay ka soo degeen si gaadnimo inay saxaabada u weeraraan ayay doonayeen meesha ay degganaayeen markii ay tageen saxaabadu dad iska hurda ma ahayn durbadiiba ciidankii ayagoon waxba samaynin ba cadadkoodii oo dhanba la wada qabtay ayagoon waxba ridin baa la qabtay markaasaa nebiga loo geeyey calayhi salaatu wasalaam markii nebiga loo geeyey nebiga inuu tuso marka inuusan dagaal rabin ayuu rabaa wuu fasaxay waa sii daayay waa cafiix oo yidhi celiya waa la daayey waa la celiyey ciidankoodii ayagoon waxba lagu samaynin laakiin markii la qabtay dabadeed ayaa la sii daayay waa midda aayadda aan arki doono allah leeyahay wa huwa aladii kafa aydiyahum cankum wa aydiyakum canhum bibatni makka min bacdi an adfarakum calayhi markay ay libta ilaah idinka siiya dabadeed allah idinkaafiyey weeyaan allah uu leeyahay subxaana wa tacaala markii nimankii ay laabteen oo markaa shar iyo wax dagaaloo dhacay uusan jirin ayaa nebigu wuxuu u yeeray cumar bn khataab radi allaahu canhu cumar uu u yeeray wuxuu nebigu damcay inuu maka u diro oo yidhaahda maadaama nin weyn aad tahay adiga tagoo bal u sheeg waxaan u nimid ashraafa quraysh gaarsii maqsadka aan u nimid cumar marka wuxuu dareensan yahay cadaawada quraysh ay u qabta waa og yahay markaasuu nebiga hadalka ku celiyoo yidhi rasuulka ilaahayow innii akhaafu qurayshan calaa nafsii quraysh naftaydaan uga baqaya walaysa bimakkata min bani cadiyi bni kacbin axadun yamnacuni lafta aniga aan ka dhashay qoyskaygana axad awood lahoo quraysh iga celin karaahi kuma jira buu yidhi waqad carafat qurayshun cadaawatii iyaaha qurayshna way og tahay cadaawada aniga aan u qabo inta uu leegyahay way ogyihiinoo way garanayaan wakhildatii calayha iyo sida aan ugu adadkahay ugu adadkaa mushrikiinta way og yihiin buu yidhi ولكني أدلك على رجل أعز مني بها عثمان بن عفان لكن waxaan ku tusaya nin agtooda ay soo dhaweynayaan oo iiga wanaagsan baan ku tilmaamaye Uthman ibn Affan badalkayga dir buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam waa ku qancay i'tidaarkii Umar uu soo jeediyay waana runtiis weey Uthman ibn Affan uu nabigu diray salaatu wasalaam alayhi oo yiri Uthman uu tagrisaaladeedana gaarsiin inaanan dagaal u soconin ee aan beydka inaan ziyaarta u imid xurmadiisana aan weyneeyo maqsad kalena inaanan lahay sidaa u sheeg Uthman sidii buu ku baxay laana Uthman waxay isxigaan Abu Sufyaan ay qaraabayeen oo qaa'id maarta jeeshka dhan ninka hogaaminaya Quraysh madaxdeedii hore oo dhan waa kuwii badar ku baaba'ay marka ragga ugu waaweyn ku jiraan markaas uu yaani Uthman sidii buu ku baxay ninbaa marka la yiraahdo yaani abaan ibn saciid ibn al-aas ayaa intuusan maka gelin buu la kulmay Uthman markii uu la kulmay asaga ayaa daabadiisii faraskiisii wuxuu u watay ayuu saaray asagaana badbaadiyay oo yiri Uthman anigu ajiirkayga yahayo ana amaan geliyay lama taaban karo ilaa Abu Sufyaan uu geeyo Abu Sufyaan markii uu tagay Uthman iyo maarta quraysh madaxdoodii markuu u tagay oo arintii nabiga akhbaartiisii uu gaarsiiyay oo amaan geliyeen ayuu waxay ku yiraahdeen quraysh baa waxay ku tiri marka hadii aad doonayso maadaama risaaladii aan gaarsiisay in shiita an tatuufa bil bayt fatuf adiga hadaa rabto maxamed uma ogolin iyo asxaabtiisa laakiin adiga hadaa rabto inaad baytka ilaahay tawaafto kaala tawaaf baydan waa ku ogolnaay عثمان واديده وحيري ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نبي أو طواف أنا ما طواف يبوي واديده مركاسي حبسين حبس بيقلية هذا إساس تاي وكحيرينا بإذا هو حبسين عثمان بحرتين عثمان مركي لحبسي ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii war la gaarsiiyey oo ah Uthman ibn Affan inay Quraysh dishay waxabisaya lama dilin laakiin warba gaaray in Uthman la dilaya ayaa la gaarsiiyay markii la gaarsiiyay inuu yaani maartay Uthman la dilay hada nabigana wuxuu wax ku ogaada waad ogtii waa waxyi ilaahay markuu waxyoodo ayuu nabigu ku ogaaday qeybka ma ogeyn nabiga kaleey salaatu wasalaam kama warqabin maxaa yeelay qeybka haduu og yahay inaan Uthman la dilin waa ogaan lahaa Soomaan marka qeybka shaqo kuma leh waxyibu wax ku ogaada loomana waxyoona markaas weeyaan markii arintaas nabiga ay gaartay sida ibn isxaaq oo warinayo saaxiib siyar rasuulku wuxuu yiri lan nabraha hatta nunajiz alqawma halkan ka tagimayno ilaa quraysh aanu kala baxno kama tagayna buu yiri bas waa maanta wixii ka dambeeyo waa noo dagaal buu markaas uu fadaa asxaabahu rasuul fadaa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam asxaabahu ila albay'a nabiga markaas wuxuu ugu yeeray asxaabtiisii beeca wax la yiraahdo in mubaayaca la galo waxa lagu beectamayna beecada lagu galayo iyo ahdiga iyo ballanta lagu galayahay laba arimood bay mufassiriintu sheegaan على الموت ونبي بيعك ولا غلي inay dhintaan oo qofna uusan ka harin ilaa ilaahay guusha ka siiyo ayay beeca ku galeen laakiin Jaabir ibn Abdullah wuxuu leeyahay lam yubaayi' ala al-maut nabiga alayhi salatu wasalaam saxaabadiisa dhimasho kulama beectamin walaakin baayacna ala alla nafirra waxaan kula beectanay inaanan cararin dabalan kula galnay markaan dagaalka galno inaanan cararin fabaaya rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam annaas markaas dadkii beecada nabiga la galay alayhi salatu wasalam inaanan marna gadaal u cararin dabalan ku ahaa buu leeyahay beecadaas 1400 oo nin bay ahaayeen oo nabiga uu la galay beecada hal nin mooyee intii kale nabiga beecaday la galay ninkaas waxa la yiraahdaa sida uu yaani Jaabir ibn Abdullah ka sheekeynayo waxa la yiraahdaa al-Jidd ibn Qays ninkaasi Jaabir wuxuu leeyahay wallahi lakaanni anzuru ilayhi lasiqan biibtinaqatihi qad sabaa ilayha yasturu biha min an-nas yaani waxaan arkay buu leeyahay jid ibnu qays beecada ma uusan ka qaybgelin markii nebiga saxaabadii oo dhan ay beecada la gelayeen ratigiisa ayuu gadaal ka maray isagoo dadka iska qarinayo beecada ka dhuumanaya ninkaasaa ka haray buu leeyay intii kale nebiga way la beectameen waxaa soo haray cumaan ibni cafaan oo la diray cumaan ibni cafaan sida cabdulaahi ibni cumar ibni khaaab uu leeyahay warinayo wuxuu leeyahay ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalama baayaca licumaan ibni cafaana fadaraba biaxadi yadayhi cala اlأkhraa maadaama cumaan uu maqan yahay nebiga beecada u galay cumaan labadiisa gacmood ayuu midba midda kale ku qabtay uu leeyahay haadihi yadi cumaan haadihi yadu cumaan waa cumaan gacantiisii nebiga gacantiisuu ka dhigay isagaa beecada u galay nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama nebiga amarkiisa uu ku maqan yahay beecadaasna waan arki doonnaa dadkii ka qayb galay inuu ilaahay u dembi dhaafo oo rabbi ka raadi noqday dadka axadka ay beecada la galeenna inuu nebiyulaahi moxamed uusan ahayn keliya allah uu yahay axadka ay beecada la galeen allah wuu noo sheegi ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha yadullaahi fowqa aydiihim saasaa la leeyahy yadullaahi fowqa aydiihim gacantii alle ayaa gacmahooda korkooda ahaatay baa la leeyahay wuxuu rabbi leeyahay laqad radia allaahu cani ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara geedkii nabiga hoostiisa fadhiyey beecada dadkii uu kula galay dadkaas ilaahay muminiintaas uu ka raadi noqday weya dadkaas rabbi subxaana wa tacaala waa uu ka raadi noqday wey intaas markii ay cahdigii iyo ballantii la galay ayaa marka war waxaa soo gaaray nebiga loo sheegay cumaan inaan la dilin laakiin uu xabisay ayaa loo soo sheegay quraysh markaas waxay soo dirtay nin la yidhaahdo suhayl ibni camrin suhayl ibni camr ninkaasay soo dirtay oo kii lixaad oy soo diraan ayaga ah weeyaan markii uu suhayl nebiga u yimid waxay u soo direen ma aha khabarkiisa noo soo ogow waxay goosteen inay heshiis nebiga la galaan waxay dhaheen i'ti muxammadan fasaalixhu hadalkaasay la soo direen tagoo muxamed u tag lana heshii bay dheheen heshiiskana qodobadiisa way la soo qarireenoo way u soo sheegeen weeyaan suhayl markii uu yimid oo nebiga uu u yimid calayhi salaatu wasalaam yacni markuu arkay suhayl oo soo socda nebiga intuusan nebiga soo gaarin suhayl ibni camrin oo soo socda markuu arkay nebigu wuxuu yidhi markiiba qad araada alqawmu sulxa xiina bacasuu hada arajul dadka heshiisay doonayaan mar haddayba ninkaa soo direen waa ninka heshiisyada macruufka kuoo u galo oo heshiiska wax u qaada weeyaan mar hadday ninkaa soo direen waa heshiis doon buu yidhi dadkii heshiisay rabaan weeyaan markuu nebigu u yimid oo hadalkii ou dheeraaday oo war badan ay isla mareen oo heshiis yacni la galay arrimo dhowrana lagu heshiiyey oo ay dhiman tahay in la saxiixo keliya yacni heshiiska in la qoro keliya ay dhiman tahay waxay waxyaalaha qodobada ay ku heshiiyeenna qodobo markii daahirkooda la fiiriyo yacni lisaalix almuslimiin aan ahayn wey daahirkooda markii la fiiriyo muslimiinta wax dan ugu jirtaahi ma aha yacni daahirka markaa fiirisa laakiin xaqiiqada sida ay tahay waxa weeye waa wax ay maslaxad muslimiinta ugu jirta weeyaan sidaa darteed buuna nebigu oggolaaday saxaabaduna daahirkaas markay arkeen aaday uga xumaadeenay ka caroodeen waxaa ka mida waxyaalaha lagu heshiiyey in toban sano oo hadda laga bilaabo aan wax dagaala uusan dhex marin oo dadku ammaan ay helaan labada dhinacba in la kale yacni dagaal dambe uusan quraysh iyo muslimiinta uunan dhex marin kan labaad qodobka labaad oo lagu heshiiye waxa weeye haddii tobankaa sano quraysh dad ay ka soo islaamaan oo inay hijroodaan ay doonayaan in la soo celiyo dadkaasi oo quraysh loo soo celiyo haddii dad muslimiinta ka mida ay doonaan inay ay ridoobaan oo diinka ka noqdaanoo quraysh soo aadaanna inaanan la celinin oo quraysh ay aqbasho qaadato nebigu waa aqbalay calayhi salaatu wasalaam yacni marka daahirka aa fiirisid waxay u eg tahay soo maaha waxaan fiicnayn laakiin nebigu waa aqbalay sababtu waxa weeye qofka haddii muslimka markii ay intuu soo islaamay ou soo hijroodo oo dib loo celiyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waan arki doonaa yani abujandal oo kala imaan doono sida qisada dhexdeeda noogu imaanayso waxa weeye ilaahay ba subxaana wa tacaala iimaankiisii diinkiisa u xifdinayo ilaalinayo laakiin qofka muslimiinta ka ridoobo qof murtada hadda nin u baahan ma leh ilaahay iyo rasuulkiisa waa ka kaaftoon yihiin soo celintiisa loo soo celiyaay murtad marka la soo celina waa in la dilo sharciga islaamku wax kale ma leh madaxa in laga jaro waa ilaa inuu toobo keeno mooye marka wax faa'iidaha uu leeyahay nin diinka ka noqda intuu fahmay lama arko inuu dhaafo muslimiinta dhaafaa ka khayroon weeye qodobka saddexaad waxa weeye inaanan sir iyo maaragtay hooshoosey dagaal ah inuusan jirin oo aanan ballantaas laga bixin oo maalan qabaa'il baa la heshiinaya qabaa'il baa heshiis la tihiin idinkana qolaha heshiis idinla ah qoladii heshiiska kula ahayd inaadan dagaalkoodii ku saacidin annagana kuwaan aanan si sira u saacidin kuwa heshiiska nala ah muslimiinta haddaan nahay macnahaasaa ayagana ku jira wey qodobada waxaa ka mid ah qabaa'ilkaas carabta soo haray qolo walba cidday doontay la heshiin kartaa qoladay la heshiisana inaanan markay labadaa qolo xataa diriraan oo qolana quraysh heshiisla tahay qolana muslimiinta heshiisla tahay inaynan markay dagaalamaan aanan laisku kaalmaynin midba midka kale uusan u kaalmaynin sababta ghaswatu maxaa la yidhaahdaa fatxi maka keentaba taasay ahayd isla markiiba qabiiladii khusaaca la dhihi jiray markiiba waxay yidhaahdeen annagu heshiiska muxamed iyaan heshiis la nahay oon xaliif la nahay dhee muslimiintii qolo bani bakar la yidhaahdo oo khusaaco ay diriraanna iyaguna waxay dhaheen annagana quraysh baan xaliif la nahan heshiis la nahay yidhahde waaga dambe fatxu maka labadaas qabiilaa diriri doonto bani bakar iyo waxaa diriraya khusaaca quraysh marka si sirahay waxay u ayiday ay hub iyo dad ugu dirtay bani bakare maaragtay ay xoojisay nebiga markuu warkii ka helay waa laba sano kadib wey sanadkii sideedaad wey kana waa sanadkii lixaad weeyaan markuu ogaaday inay ballankii ka baxeen si sira wata ugu duulay oo maka marka ku qabsaday weyaan laanna nebiga ballanka kama bixin ayaga ballankii ka baxay weyaan cahdigaas waa ka mid wey waxaa ka mida waxyaalaha lagu heshiiyey inuu sanadkan uusan maka gelin oo meeshiisan xudaybiye la yidhaahdo uu ka laabto oo madiino uu u noqdo waxaa heshiiska ka mida sanadka dambe inay asaga iyo asxaabtiisa soo cumraystaan oo loo ogolaaday laakiin sanadkan maya carab ku sheekaysan mayso maxameda xoog ku soo galay in la noqdo ayaa maaragtay heshiiska ka mid ah oo nebiguna aqbalay sanada dambe markaa imaanaysaanna shuruud bay ku xidheen waa inaadnan hub sidanin seefta oo silaaxu raakib qofka musaafirka keligii hubka uu qaato oo weliba seeftu ay galka ku jirtaysan galka ka baxsanayn waa inaad timaadaan seeftoo galka ka baxsan inaadna magaalada soo gelin islamarkaasna saddex maalmood ka badan inaydnan maka joogin markaad soo noqotaan sanadka dambe saddexdaa maalmood kadib inaad hore ka baxdaan shuruudahaasoo dhan nebiga waa aqbalay salawaatullahi wasalaamu calayh markii ay ka dhiman tahay marka in la saxiixo keliya oo heshiiskii in la qoro weli aan la qorin laakiin afka ay ku heshiiyeen nebiga iyo suhayl ay ku heshiiyeen ayaa cumar ibn khataab ishayn waaye saxaabadii kale yacni ciilay bastood la yihiin waxaan se see u aqbalaynaa markaasaa cumar intuu ishayn waaye buu abubakar u tegey abuubakaruu la hadla wuxuu ku yidhi yaa abaa bakrin alaysa birasuuli illaah miyuuna nebi maxamed rasuulka ilaahay ahayn markaasuu yidhi bala waa rasuul ilaahi markaasuu yidhi awalasnaa bilmuslimiin miyaanan annaganu muslimiin ahayn markaasuu yidhi bala waan nahay buu yidhi muslimiin markaasuu yidhi awalaysuu bilmushrikiin kuwaan mushrikiin miyaynan ahayn markaasuu yidhi haa wayhi balaa buu yidhi markaasuu cumar wuxuu yidhi facalaama nucti daniyata fii diinina maxay baanu diinkeenna liidnimo ugu ogolaanaynaa waxaan waa liidnime see baan diinkeenna u yeelina ayagoo mushrikiina seen liidnimada u aqbalaynaa buu yidhi abubakar wuu la hadlo wuxuu ku yidhi yacni maaragtay xilmiga abuubakaray tusaysaa iyo maaragtay fahmigiisa ilzam harzahu buu yidhi nebiga warkiisa yeel yacni wuxuu ku faray wuxuu kaa reebo cumarow yeel buu yidhi joog cumar markaa ma una istaagin abubakar wuxuu ku yidhi fainii ashhadu annahu rasuulullah inuu rasuul ilaahay yaha baan aan qirayaaye ilzam harsahu buu yidhi يعني عمر ويال أمر كيسا إيه نحي كيسا أقبل بوير وحك أمر يال عمر ما استاجينا مركب النبي وتجي عليه الصلاة والسلام أنت أبو بكر وكيري أي نبي وكيري مركز وكيري ألست برسول الله ميابا أحين رسول إلهي مركز النبي يقول ها بلى وأنا أحين رسول الله قال أولسنا بالمسلمين ميانا أنكم مسلمين أحين قال بلى مسلمين باننا قال أوليس بالمشركين كوا أن ميانا مشركين أحين قال ذا قال بلى مركز هذا كيري فعلى من نعطي الدنية في ديننا ومحا marka diinkeena liidnimada iyo waxa hooseeyo aan u siinayna aan u aqbalayna nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri ana abdullah wa rasuluhu lan ukhalifa amrahu wa lan yudayyan adon ilaahi baan ahay rasuulkiisina waan ahay allah ilaahi subhanahu wa ta'ala amarkiisana ma khilaafayo allahna idayici maayo marka heshiiska inuu qaato waa wahyi ووحي وينبي عليه الصلاة والسلام وحي إلهي أو مارة سيئي ويان الله ما يضيع ما يبكير عمر رضي الله عنه أرنتاس أو هذا النبي كأتكي هذا وقع ماضي رضي الله عنه وأرضاه وحوليه جري فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق كما أنا زول فما زلت أتصدق إن صدقي سني وأصوم أن صومي وأصلي أن صلاة بدن تكني وأعتق إن حريني من الذي صنعت يومئذ هذا الكمال انتاس النبي كوئل عليه الصلاة والسلام وحي آسمي إن انتاس وعبادة آسميني مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون خيرا hadalkaas oo aan rajeynayay inuu hadal khayr yahay sameynta aan sameeyay yaani maartay ka xumaansho aan ka xumahay darteed baan cibaadadii marka u bilaabay inaan cibaadada badiyo oo wax xureeyo wax soomo oo wax salaado oo yaani sadaqo la baxo ayaan bilaabay buu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam umar markuu ka xasilay ayaa wuxuu u yeeray ali ibn abi talib oo yiri kaale qor heshiiskeena waxyaalaha saxaabada haddana aad uga sii caraysiiyey haddana heshiiskan qoristiisa ka mida markii la qorayay buu nabigu wuxuu ku yidhi cali buu wuxuu amroo yidhi uktub bismi illaahi araxmaan araxiim ilaa hadalka bismi illahi raxmaan raxiim in lagu bilaabo wey suhayl ibn camri waa mushrik wey wuxuu ku yidhi laa acrifu hada araxmaan araxiim aniga ma aqaan buu yidhi laakiin uktub bismika allaahumma bismika allaahumma ii qori araxmaan araxiim macnaheeda mushrikiinta raxmaan ma ogolayn maxaa yeelay asnaamtooda raxmadoo dhan loo diiday allah keliya raxmaana la leeyahay taasi ka dagaalamaya bismika allaahumma qoru yidhi aniga raxmaan raxiim ma aqaanee nabigu wuxuu yidhi cali ou qor buu yidhi bismika allaahumma u qor waa qora cali markaasuu haddana mar labaad wuxuu yidhi اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو وحي اي كهشيين وي محمد او رسول الهي اه سهيل بن عمرو او كلهشيي وي وحي او كلهشيي محمد او رسولك الله سهيل بن عمرو وي قربو سهيل وحير ما يكاذب لو أشهد أنك رسول الله لما قاتلتك هدام بكو قرسانة إنا رسول تاي كل ما ذر ربوي أنا رسولك وما اعتراف سنية اكتب اسمك واسم أبيك بوي أبها إي أديك مقع أديك مقع أبها قر لكن أنا الرسول هي قر riwaayad qaar waxay ku daraan cali wuu qoray yaan rasuulullaahi buu qoray markaasuu wuxuu yidhi ka tirtir buu yidhi markaasuu yidhi aniga ma tiraayo ashhadu annaka rasuulullah ma tiraayo buu yidhi ilaa nebigu uu yidhaahdaba yidhaahdeen maadaama nebigu uusan waxba qori jirin itusi meesha rasuulullaahi ku taallo markaasaa farta loo saaray nebiga gacantiisa mariyey bay leeyihin isagaa tirtiray salawatullahi wasalaamu calayh يعني صلحك درتيس ويليا مركاس يروح قرطا اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو محمد ابن عبد الله هي سهيل او كلها شيء وحو كلها شيء وي قربو يري ارنتاس marka qoray yani heshiiskii markii uu dhamaaday oo yaani wixii la kala qortay ayaa meesha intii la fadhiyo Suhayl ibn Amr oo san dhaqaaqin ayaa wiilkiisii Abu Jandal la yiraahdo Suhayl oo dhalay oo horay maka asagoo joogo u soo islaamay oo Suhayl iyo mushrikiinta ay silsilada ku xirxiri jireen ay u diidanayeen inuu hijroodo oo Madiina aado ayaa xabsi markuu suhayl inta soo aaday buu silsiladihii soo goostay asagoo birihii ka jiitamayaanuu jiito wato ayuu qaylinayabu saxaabada u soo galay heshiiskiina waa dhammaaday markaasuu yacni markuu arkay suhayl wiilkiisii oo xabsigii ka soo baxayoo xargigii jiidanayo ayuu yidhi moxamedow kii ugu horreeyey heshiiskeenna kii ugu horreeyey waa kanaa buuri ninkaas oo kuma aanan heshin in la celiyo hadda ii celi buu yidhi waa inaa celisaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yacnii markiiba abujandaluu la hadlay abujandalna wuu qaylinayaa oo wuxuu leeyahay yacnii asxaabadii nebigo ma la ii celinayaa oo mushrikiintii inta ay cadaabaysa miyaa la ii celinayaa buu leeyahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi ha la celiyo uu aqbalay markaasuu wuxuu la hadlay abujandal oo ku yidhi yaa abaa jandal isbir waxtasib faina allaha jaacilun laka waliman macaka min almustadcafiina farajan wamahraja fainaa qad caqadnaa baynana wa bayna alqawmi sulxa wainaa lan naqdira bihim yacni wuxuu yidhi abujandalow sabir oo maarata ajar xisaabso maxaa yeelay yani ilaahay baa wuxuu kuu furi doonaa faraj buu kuu furi doonaa adiga iyo dadka mustadcafiinto maka ku jiro faraj baa ilaahay makhraju idiin furi doonaa ballan baanu galnay annaga iyo qoomkaas cahdi baanu galnay annagana inaan burino oo qadri ku samayno ma rabna inaan burino marka sidaa darteed yani waxa weeyaan iska laaba buu yidhi ha la celiyo markaasuu wuxuu ku bilaabay dharbaaxyo iyo maaragtay yacni inuu garaaco wiilkiisii oo celiyo ayuu bilaabay cumar bnu khataab baa marka intuu ishayn waayey yo u soo istaagay seeftiisuu marka garabka intuu soo saaray oo xoogaa kor u dheereeyey buu wiilka dhankiisana u janjeeriyey hadalkii nabiga inuu khilaafana ma rabo wiilka dhinaciisu garabka u raariciyey markaasuu hadal u daldalaya sidii nin u sheekaynaya wuxuu rabaa wiilka intuu seefta siibtay inuu aabbihii dilo saasuu maqsadkiisu intaasuu cumar doonaya markaasuu wuxuu leeyahay yacnii wuxuu leeyahay isbir ya abaa jandal sabir iska dulqaada abujandalow fainamaa hum almushrikuun kuwaan mushrikiin wey wainamaa damu axadihim damu kalbin dhiiggooda midkood waa dhiig ay oo kaleetee faraha ka qaad markaasuu mar walbaba garabka u raariciya inuu seefta qaato markaasuu wuxuu leeyahay inuu ila fahmaan rabay laakiin wuxuu yidhi fadanna arajulu biabiihi wiilka aabbihiisa ku bakhiilay buu yidhi inuu diloo diidanaa buu yidhi marka laakiin aniga waxaan rabo yidhi inuu aabbihii ka takhalluso uu dilo ayaan rabe buu yidhi calaa kulli xaalin markii heshiiskii dhammaaday suhaylna ou laabtay wiilkiisiina ou la laabtay insha allah waa ka hadli doonaa abujandal ilaahay faraju u furi doonaa asaga iyo nin abubasiir layidhahdo isla qabsan doono dhulkooda ayagaa baxsan doono muslimiinta ma aadayaan meel dhexay qurayshi iyo u fadhiisan doonaan markaasay mar walbaba dhibaan yacni owrtoodii iyo safarkoodii markay hayn waayeen ee waxay yidhaahdeen war maxamedow hadday rabaan ha ku aadaanay kuwaa dhibkoodana dhaafi xaggaada ha u soo jirooda ayagaa ogolaada markii dambe yacni faraj baa ilaahay u furi doonaa abujadal laftiisa ilaahay faraj u furay weeyaan marka arrintii markii ay dhammaatay oo marka in la noqdo la rabo dadkii muctamiriinay ahaayeen way soo cumraysteen cumray xarman yihiin marka cumrada in laga xalaal noqdo wey meeshii lagugu xabiso waa inaad ku xalaal noqotaa xoolihii inaad gowracdo oo hadyigii meesha lagu qalo madaxii la xiirto marka cumrada laga xalaal noqdo oo madiino loo noqdo baa la rabaa nebiga markaasuu saxaabadii la hadlay markii ay arrintii dhammaatay buu hadal u jeediyo yidhi quumuu fanxaruu uma axliquu buu yidhi istaaga oo xoolihiinni gowraca hadyigiinni madaxana xiirta buu yidhi wax la hadla oo la waayey nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada ciiday bastood la yihiin arrintan aaday uga xun yihiin mar labaaduu ku celiyo yidhi quumuu fanxaruu uma axliquu war istaagoo xoolihiinna gowraca oo maaragta madaxa xiirta hal qofoo istaagaa la waayey mar saddexaaduu ku celiyo yidhi quumuu fanxaruu uma axliquu markii mar saddexaadkii xataa wax istaaga la waayey nebiga asagoo yaabanoo marka gurigiisa ku noqday meeshii qaymadii uu deganaa wuxuu u tegay umu salama oo xaaskiisoo la socotay radi allahu canha arrinkiiba u sheegoo yidhi wax aanan qoomkayga ku arki jirin yaan maanta kala kulmay buu yidhi markaasay tii rasuulka ilaahayow talay siisay haweentii saxaabiyadda ahayd radi allahu canha wa ardaaha waxay tidhi talaan ku siinayaaye ukhruj laa tukallim axadan kalima xataa tanxara badanak watadcuwa xaaliqaka fayaxliqak qofna ha la hadlin bah صاح bay tiri hadigaadi aa wadata adiga gowra ficil ahaan u samee kii ku xiirin laha u yeer madaxa ii xiirne marka ayaga kugu dayan dooneen nabiga sidii buu yeelay taladii ummu salama ayuu qaatay waxa weeye hadigiisii buu gowracay isagoon cidna la hadlin maaragtay kii u xiiri lahaabuu u yeeray madaxa ii xiir buu yidhi markay arkeen nabigoo ficilkii sameeyey bay markaa nin walbaba hadigiisii gowracay intuu istaagay ay saxaabadii hadigoodii gowraceen waxay leeyihiin riwaayaadka markay isku xiirayeen saxaabada oo qaarkood qaarka kale oo u xiirayay nin ninka kale ka warqaba male madaxiisoo sakiinta ku jeexaya ciil dartii markaasaa dhiigga madaxii ka socdaa ma dareensana ka loo xiirayana ma dareemaya in maaragtay yani madaxiisa la goynayo kan sakiinta ku sarayana ma oga caro daraaddeed maaragtay ay arrintan ay heshiiska ka xun yihiin markii uu nabiga uu sameeyo hadigii ay gowraceen oo dadkii qaarna xiirteen qaarna timihii gaagaabiyeen buu nabigu istaagay oo yidhi yarxamu allaahu almuxalliqiina buu yidhi ilaahay ha u naxariisto dadka madaxooda xiiro markaasee saxaabadu waxay yidhaahdeen qaaluu waalmuqasiriina yaa rasuul allah kuwa madaxa gaagaabiyana raxmad ugu ducee markaasuu mar kale ku celiyo yidhi yarxamu allahu almuxalliqiin kuwa madaxa xiirta ilaahay maarata u naxariisto markaasuu ku celiyana dheh walmuqasiriina yaa rasuul allah kuwa madaxa gaagaabiyana ku dar mar saddexaadoo haddana yarxamu allahu almuxalliqiin uu yidhi ilaahay kuwa madaxooda xiirta maaragtay ha u naxariisto markaasuu haddana yidhaahdeen walmuqasiriina yaa rasuul allah kuwa gaagaabiyana ku dar waa mar saddexaadkii markuu yidhi mar afraadkiibu markaa wuxuu yidhi walmuqasiriina buu yidhi yani markuu qofka cumraysto ama xajiyo madax inaad gaagaabiso kuu bannaanta lakiin waxaa fadli badan inaad xiirato marse tarxiimka marka waa la weydiiye oo la yidhi saxaabadii baa weydiiyeen waxay yidhaahdeen falima daaharta tarxiima lilmuxalliqiina duuna almuqasiriin maxaad maaragtay saddex jeer yarxam ullahu almuxalliqiin aad u tiri oo aad saddexda jeer uga badisay kuwa maaragtay timaha gaabsado markaasuu nebigu yidhi innahum lam yashukuu inay arrintani fatxi tahay ma aynan ka shakinin sidaa darteed ba marka ugu duceeye buu yidhi markaasuu nebigu noqday calayhi salaatu wasalaam oo u laabtay madiine oo u noqday wey intuu sii socday baa marka yani waxaa soo degtay suuraddan ayaa jidka intuu ku jiray ayaa inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min dambika wma taahar aayaddan ayaa soo degtay markii ay soo degtay yani wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markay aayaddaas suuraddan ay soo degtay ayaa nin asxaabta ka mid ahaa wuxuu yidhi ee rasuul allahi awa fatxun hu makanaa fatxi ah buu yidhi sidaan ma fatxi ah furasho ilaahay noo fura miya yani waxay u arkaan ihaano inay soo qaateen markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yani ii wladii nafsii biyadihi inahu la fatxun ilaahaygii naftiisa ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay haa waa fatxi buu yidhi fatxi wey waa furasho weeya sidaa darteed bay saxaabada mar dambe ogaadeen inay fatxi tahay walidaalika fatxigan waxa weeye iyo furashadan la sheegayo sulxulxudaybiya loo jeedaa sida raajixa ah maka ma aha fatxu maka ma aha cabdulahi bn mascuudoo kale wuxuu dhihi jiray inakum tacudduuna alfatxa fatxa maka fatxu makaad waxaa ka dhigi jirteen inuu fatxiyaad ku sheegi jirteen wanaxnu nacuddu lfatxa sulxa alxudaybiya annagana fatxi waxaanu ku sheegi jirnay oon ku tirin jirnay sulxulxudaybiya inuu heshiiska xudaybiya inay fatxi tahay ayaanu arki jirnay buu yidhi jaabir ibni cabdilaahi sidaasoo kale buu dhihi jiray maa kunnaa nacuddu lfatxa ilaa yowma alxudaybiya maalinta xudaybiya la yidhaahda mooye wax kale fatxigaba aanu ku sheegi jirin weeyaan imaam lbukhaari wuxuu warinayaa can bara bni caazibin radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray bara bni caazib saxaabigaasi tacuduuna antum lfatxa fatxa maka maka fatxigeedii furashadeedii baad ku tirisaan inuu fatxi yahay waqad kaana fatxu makkata fatxa wuu ahaa fatxi maka laakiin wanaxnu nacudu lfatxa bibaycati ridwaani yowma alxudaybiya annaguse waxaanu ku tirin jirnay yowma alxudaybiya sulxigeedii inuu fatxi yahay inuu fatxi yahay marka waxa tusinaya waxaa ka mid ah alimaam ibnu qayim aljawsiya raximah ullah kitaabkiisa zaad ulmacaadka wuxuu leeyahay كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح مكة انتهى لفرنين صلح الحديبية باب وحوها هربع بوها بولي هربع بوها بولي وحوي فتحgaas weyn makka kana wuxuu ahaa hordhici buu ah sababtu waxa weeye amina الناس bihi horta dadku way badbaadeen wakallama ba'dhum ba'dha qaarkood qaarka kalaba u la hadlay wanaadarahu fil islaam diintiiba makka iyo madiina isdhaxmareen dadku isku dhax safrayeen amaan baa la helay diinkii baa lagala dooday oo ummadii inay wada niqaashaan fursad u heleen watamakkana man ikhtafa min almuslimiina bimakka min inhaari diinihi dadkii makka lagu cadaabi jiray oo diinkooda qarsan jiray diinkoodii bay muujisteen islaamnimadoodii bay daahirsadeen wadacwata ilayhi inay dadka u sheegaan ayagoo maka jooga ducaad noqdaan baynamaa sulxu xudaybiya ka hor aynan hadli karin ayay maaragtay ay heleen oo dadka والمناظرة عليه إني دينكه كدودان مركاسو يري ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام صلح الحديبية سبب تيسا يا ضد بدن كسو إسلام سدا درتد ولهذا سماه الله فتحا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلهي سدا درتد بفتح وقلت المامي إني فتح التهي سورة حديبية لو جيدو أي رب سورة كنت المامي وريا شو محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله wuxuu leeyahay wa mima yuwadixu dalika arinka cadaynaya inay sulxu xudaybiya ay sulxi ahayd fatxi ahayd anna dalik wuxuu leeyahay dalika anna alladina shahiduu sulxa alxudaybiyati maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam fii dilqacda caama sittin kaanuu alfan wa arbacaniin waxaa cadaynaya buu yidhi dadkii sulxul xudaybiya ka qayb galay oo nabiga la joogay maalinta tiradoodu waxay la ekayd sanadkii lixaad nin bay ahaayeen buu walama araada nabiyu sal allahu calayh waali wasalam ghaswa makka xiina naqada alkufaaru alcahda markay mushrikiintii ballantii buriyeen oo nebiga uu maka ku duulayay maalintaas inuu ku duulo uu doonayay kaana khuruujuhu ilaa makkata fii ramadaan caama amaanin maalin yaan bishii ramadaan ayuu nabigu soo baxay sanadkii sideedaad ayuu ku soo duulay wa kaana macahu 10000 muqatil laba sano way waxa ka soo wareegay laba sano ka soo wareegtay 10000 oo ciidana ayaa maalinta nabigu la socday salawaatu allah wasalaamu calayh maxay ku yimaadeen marka 140000 imisa u dhaxayso cadad aad u badan u dhaxeey cadadkaas maxay ku yimaadeen waxay ku yimaadeen markii dadka amaan heleen oo dadkii ay isdhex galeen oo diinkii dad badan laga laga maarta laga qanciyay weeyaan markaasuu yiri wadaalika yuwaddihu anna sulha almadhkura min a'zam alfutuhi sulhigan oo sulh alhudaybiyya la yiraahda min a'zam alfutuhi iyo furashooyinka fathiga iyo furashada kan ugu weyn inuu yahay buu yiri likawnihi sababan liquwwati almuslimiina wa kathrati adadihim wuxuu sabab u noqday muslimiinta cadadoodii inay badato awoodoodana ay ziyaadada sabab ugu noqday buu leeyahay الحافظ ابن كثير رحمه الله وحوليه والصلح الحديبية فتحقا والمراد به صلح الحديبية مراد كالقلية وصلح الحديبية اللوجه ذابولي فإنه حصل بسببه خير جزيل وحسببتي سكو حصلي بوين خير آد أوين أيا حصلي وآمن الناس أما وأمن الناس تدكين ويبت فالين واجتمع بعضهم ببعض قاركود قارك كربي لكلمين وكلم المؤمن مؤمن بالكافر مؤمن كي قال كي بو لحظ لي مركاسور وانتشر العلم النافع والعمل والعلم النافع والإيمان إيمانك علمك النافع هذا فافي لأن حكر باسارنا الباب هدفك كورتاقنا دينك إني قاتان وقريشة مركا إلهي أوجبيي بيسلحي قاسي قاتين وحيالها اللوغة جوجيي looga joojiyay nabiga inuu dagaalamo Allah subhanahu wa ta'ala wuu noo keeni doona xikmadiisa inay kamid tahay in maka dhexdeeda lagu dagaalamo diido uu diiday waxa sababta loo diidana ay tahay dad mu'miniin oo cadadkoodu yar yahay oo diinkoodi qarsanay islaamnimadoodi qarsanay ayaa ku jiray dadka mu'miniinta yarka cadadka yarka ah ilaalintii la ilaalinayana sulxiga waa loo aqbalay wan arki doona Allah oranayo humul ladina kafaru كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء yani arinkaas hadaynan jiri lahayn waa lagu fasixi lahaa haday muslimiinta xogaaga yarkaa muslimiinta yar cadadkooda yaryahay ay ka soocmi lahaayeen gaalada gaaladu ay soocmi lahayd muslimiinta yarkaan ay ka bixi lahaayeen allah wuxuu leeyahay low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima hadday kala soocmi lahaayeen gaaladu ay bixi lahaydoo cadadkan yar ay ka soocmi lahaayeen gaalada waan idinku diri lahayn markaasaa la cadaabi lahaa oo la baabin lahaa waxay ku badbaadeen oo dagaalka looga ilaaliyey muslimiintaas yarka cadadkaa yarkaa la ilaalinay marka insha allahu tacaala suuradda markaan tagno ayaan ka warrami doonaa biidni illahi tacaala qisadaas halkaasaan aan ku joogsanaynaa insha allahu suuraddana habeennamaan sii wadi doonaa biidni illahi tacaala hada wabillahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina maxamed